ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali dhaay ayaa magaalada muqdisho si rasmi ah uga furay shirka caafimaadka ee tiknolojiyadda casriga ee soomaaliya shirkan ayaa diiradda lagu saaraya horumarinta iyo isku xirka adeegyada caafimaadka iyada oo la adeegsanayo tiknolojiyadda casriga ah si loo helo nidaam caafimaad uu ka jawaabaya baahiyaha bulshada soomaaliyeed waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha tiknolojiyadda iyo caafimaadka hay-adda niira xubno ka socday iyo mas-uuliyiin kale qaar kamida mas-uuliyiintii shirka ka qayb galay oo ay ku jiraan wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka agaasimaha hay-adda niira iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda tiknolojiyadda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimada shirkan iyo sida ay tahay in hay-adahan ay isaga kaashadaan islamarkaana looga shaqeeyo horumarinta adeegyada caafimaadka dalka waxaan rabnaa wadankeena inuu horu u kaco waa u jeediyay bremel herticareka markii laga hadlaayay kulli statistican inaysan noo xaraysnayn inay muxuu ahaa maanta bilow tahay waa muxuu ahaa initiative fiican wax fiican ayaan bilownay waxaan rabnaa inaan ka dhaweyno transformationka aan hadda wadankeena aan rabnay inaan ku bilownay oo dowladeenna dan qaran ay bilowday waxaan rabnaa inaan hirgelino waxaan rabnaa idinkana inaadna garab gashiin mishankeenna iyo mishanka aan soomaali ahaan u wadno iyo programkan maanta ehout systemkan iyo digitalization of waxaa soo bilaabmay waxyaabo badan oo ayadan asal u ahayd waxaa xasuustaa markii aan joogtay wasaaradda howlaha guud in mataqaanaa programka kaararka caafimaadka ee health plus runtii loo qeybiyey almost sideed iyo toban wasaaradood oo dowladda soomaaliya ay runtii kaararkaas shaqaalahooda wada gaareen kasta oo aragtaan sharcigay u baahantay shuruucdaas marka waa naga diyaar arrinka labaad waxaa waaye deytada la aruurinaayo oo dalka ama caafimaad ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama wax kale ha noqoto waxay u baahan tahay meel lagu keediyo systemiska dalka ka jiro inta badan meelo kala duwan oo dalka ka baxsanaa lagu haaya oo khatar ku ah qarankeena oo khatar ku ah waxa laga shaqeynayo
ugu dambeynna ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka cabdisalaan cabdi cali dhaay oo munaasabada ka hadlayay ayaa adkeeyey horumarinta tiknolojiyadda iyo adeegyada caafimaad in ay muhiim u tahay mustaqbalka caafimaadka bulshada loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii hay-adaha caafimaadka iyo sidoo kale shirkadaha tiknolojiyadda gaarka loo leeyahay ay uga wada shaqeyn lahaayeen horumarka caafimaadka bulshada soomaaliyeed marka muhiimad weyn bay u tahay oo waxa ay soo ay runtii hoos u dhigaysaa in qof intuu isbitaal tago hadduu isbitaalka ku qanci waayo isbitaal kale uu tago haddana mar labaad la yihahda x-ray baad maraysaa scan baad maraysaa laab baad maraysaa waxaas oo dhan waxay noqon doonaan wax lagaga badbaado haddii la helo systemkan maanta halkan loo fadhiyo maxaa yeele waxaa la rabaa dhakhtarka isbitaal banaadir fadhiyo ama ordogan fadhiyo ama ani isbitaal private ahaada ama public in markii meesha uu yimaado dhakhtarka uu geliyo identification numberkiisa which loogu fadhiyo inay niirad soo dadejiso uu qofkaas heli karo xogtiisa caafimaadkiisa waxa uu yahay waxa systemka ugu jiro wuxuu hore usoo maray hadduu laab maray bishii u dambeysay taasna waxay meesha ka saaraysaa in qofka muwaadinka soomaaliyeed shirkan oo magaalada muqdisho muddo laba maalin ah ka socon doono ayaa muujinaya muhiimada ay leedahay isbedelka dhanka tiknolojiyadda iyo caafimaadka iyadoo laga duulayo sidii loo hagaajin lahaa adeegyada caafimaad iyo dalka korna loogu qaadi lahaa tayada caafimaadka bulshada soomaaliyeed